bismillahi raxmaani raxiim horta koonfur galbeed waxay hadda ka horeeyey maamul dhisan ma aheen magac ahaan ay u jirtay laakiin waxay dambeeyay maamul koonfur galbeed maamul ahaan heykal maamul ahaana loo dhisay waxqabad iyo iyo waxyaha ka dambeysa laga sugaaya inta ka hore dee wax maamul oo dhisan oo nidaamsan oo itijaahiya ma jirin laakiin wixii hadda ka dambeysa waa lala xisaabtama hadduu kheyr keenin waa lala xisaabtama haddii sharci ka timaadin waa lala xisaabtama laakiin wixii inta ka horeeyay koonfur galbeed ma dhisneen dee dadku waa iska eedeynaya laakiin eedeeda waxaad ka dambeeya bilaabanaysaa maamulka koonfur galbeed sidaa sheegtay hadda xildhibaano ayuu yeeshay ama baarlamaan ayuu yeeshay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenna shalay waa aada doorateen sida muuqatana weli waxaa taagan madaxweynihii keliya marka laga hadlayo dhanka awooda qaydsiga goormee la filayaa in madaxweyne ku-xigeenayaasha la magacaabo horta isemba isemba waaye de madaxweynaha la doortay baarlamaankia lagu xijiyey haddina madaxweyne ku-xigeenaa la suubinaa dee hooshaas waa socotaa dee faiskii koowaad waa laga gudbi kii labaad waa laga gudbi kii saddexaadna mar dhow insha allahu in laga gudbaa la rajaynaa wa wa wa hooshaasna waa lagu jiraaba haddaaba faraha lagu hayaa insha allah mar mar mar dhow waa lawaa la helaa insha allahu madaxweyne ku-xigeen insha allah waxaana soo gaaraysaa in dhowaan la rajeynayo in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uu qorsheynayo in uu kala diro guud ahaanba wasiirada oo hadda in ka badan lixdan wasiiro iyo ku-xigeenayaal iyo wasiir dowlayaal isku ah warkaasi maxaa ka jira taas wax weli annaga hadda koonfur galbeed aan soo gaari ma wax wuha oo meelaha la wada waaye laakiin dowladda waana la kala diri karaa waana la dhisi karaa dee nidaam dowladeeda sidaasba hadda annaga weli hadda waxaan ognaho maana hebela wixii la kala diraa iyo saasa dadkaan ka maqluuhayna laakiin annaga maamul ahaan wax weli la soo gaari ma aha wax hadda oo laga tashadana ma aha laakiin dad ilaa iyo shan bilood ka hor aan maqleen waxbaa la kala diraa wax la kala dirina ma arag sayidul wasiir waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose sida muuqatana gobolkii aad ku abtirsanayseen oo aad u matashaan maamulka koonfur galbeed dhibaatooyin ayaa ka jira oo sanadkii saddexaad sii dhaafaya dhibaatooyinkaasi ogaalkiina maxay koonfur galbeed wax uga qaban layihiin horta sida aan ku sheegay koonfur galbeed maanta ay dowlad waxay ka horeeyay dowlad ma ahayn waxna ma qabi karinbo wixii hadda ka dambeeyo ayaa la leeyahay koonfur galbeed maxay wax u qabo weysay iyo maxaa sidaas ay u yeeli weysay wixii hadda ka dambeeya waayo heelkiga heyga heygalkii dowladubu ma dhisneen hadda shalayaa la taam yeelay koonfur galbeed wixii qabo karta hadday qabanaysaa laakiin dal oo labaatan iyo dhowr sano ku soo jiray gobolka shabeellaha hoose dhibaatadiisa wax hadda soo bilaawda ma aha labaatan iyo afar sano saanay u socotay wax maalintoo wax looga qabo karan maaha aragti dheer iyo xoog badan iyo tala badan ay u baahan tahay walax markoo iskaga soo boodayo markii isku qurxaanayo maaha waana lagu jiraa dhowr gooraa laga fadhiistay dee go-aama laga gaaray laakiin go-aamadeeda markii ay soo baxaana la sugaa insha allah wax la ilowsan yaha maaha waya waxaad ka mid ahayd raggii ugu cadcaddaa oo iskudayada fashilmay sameeyey dhowr jeerna wadahadal galay wadahadaladaas waxyaabaa ku fashilmeen ma laisdhihi karaa waxay ahaayeen kuwa iyaguba laftirkooda ujeedooyin laga leeyahay wxilha ha laga lahaado dana fog ha laga lahaado amba dana dhow ha laga lahaado gobolka shabeellaha hoose insha allah mar dhow nabada u noqonaa waana dadkana waa wa wa wa nabada waa qabaan waa iska dad badan oo nabada aan rabin waa iska jiraa laakiin waxaan aniga aan aaminsanahay inta nabada aan rabin inta nabada rabtaa ka badan waana laga guuleysanaa mar dhowna insha allahu dadkaas nabad ay ku noolaanayaan sidii dadka adduunka ay nabada u noolyihiin ayada nabad ay ugu noolaanayaan laakiin dhibaatada dhibaata oo yar ma aha wax oo hadda shalay soo bilaawda ma aha waxay u baahan tahay fikrid badan xasi hanti badan caqli badan dad badan ay u baahan tahay walax soo boodi karo hal qof iyo laba qof ay samayn karaan ma aha dhibaatada dhibaata oo waxa waaye dad badan oo gacmo badana ku jiro gacmahaas mid mar in la siibo ay kabacdi ay nabad imaanaysa ha kusoo boodi hal mar ma la samayn karo annagana waa wa waa ku tali jirnaa dee waana isku dayn waana isku dayin doonaa dee nabadda waa la gaaraa manjada wajada waa insi dadaala waa gaaraa annaga waxaan aaminsanahay haddii dadka gobolkaas soo jeeda anahay maalin maalmaha kamid a waa la gaaraa nabad laakiin yaa la degdegsani marka yaa looga baahan yahay dadaalkaas intaas leg inay la yimaadaan anigaa kuwa kahen dadki adigaa anigi adigaaba kuwa kahe maxaa waayahay gacmaha tirada badan ee gobolkan arrimihiisa ku lugta leh yaad nooga tilmaami kartaa maya waxaad adi haddana kaad ogto aniga hay weydiin ognahay anaga adi waa isla ognahay meesha gacmaha badan oo ku jiro waa isla ognahay hadda ani inaa sheega lama rabe meesha waa gacmo badan tahay gacmaheedana marba mid baa la siiba insha allahu marka dambeydana dee ninkii cumre ku gaaro dadkaas waxaa ahrisri oo caalamka loo noolyahay u noolaanayaan laakiin gacmahaas marba mid baa la siiba ani had gacmo hebel ma lihi laakiin walax adi aad ogtahay oo dad kalen ay ogyihiin waa inay gacmo badan tahay meesha bartamihii bishii aynu kasoo gudubnay ee december waxaa dib loo howlgeliyey garoonkii lambarton oo markii adigu aad booqateen adigu aad ku dhawaaqdeen in garoonkaas uu furan yahay howl kastana uu qaban karo ujeedada ka dambaysa in ciidan loo diro islamarkaana in albaabada loo labo howlihiisa maxaad noga sheegi kartaa arrintaas waxaa la weydiyaa dowladda federaalka annaga wax shuqulan ku leena male garoonna ma xirin garoonka annaga waa furnay waana xaaqnay kharisna waa la geliyey dee sababtii loo xiri dowladda federaalka ayaa xirtay sababtii ayuu xirtayna ayadaa la weydiinaa annaga hadda wax garoon ka weynaa yaalaba meesha dadkiiaba nabad bacba hadda garoonaa la xiriyey garoonaa la furay annaga hadda wax ka weynaana haasee laakiin xiritaankiisa koonfur galbeed suquulkuma laha furita koonfur galbeed garoonka waa samaysay waana furtay waana furan yahay sababtii loo xirayna dowladda federaalka la weydiin doonaa insha allah waana lagu jiro arrinteed garoonku ma ahan miya goobaha hoos yimaada maamulka koonfur galbeed oo ka taliya gobolkan waa yimaada laakiin koonfur galbeed hawadoodan asiga maxukuma garoonka hawadaa laga xiray dhulka lagama xirin hawadaa laga xiray oo diyaaradii imaalaheedaa la diiday de hawadiina waxaa maamusha dowladda koonfur galbeed ma maamusha dowladda federaalka maamus horjoogayaal ay dowladda muqdisho soo dirtay ayaa marka ku sugan dhibaatooyinkiina waa ay kasii dareen haddii aad tihiin siyaasiyiintii deegaanka maxaa arrintan lagu micnayn karaa hofwaaniga didacagay iyo iyo iyo iyo buraale waxaa laga xukumaa dowladda federaalka xukunto annaga ma xukunno annaga laakiin markaan imaaneyno cidina annagaa keesaneyno anagaana imaaneyno annagaana soo sheegeyno annaga hadda deecagay iyo iyo iyo iyo iyo iyo buraale waxay kaegtasan yihiin militariga militarigana waxaa xukunta dowladda federaalka koonfur galbeed militari ma xukunto ugu dambeyntii ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa waxaan ugu baaqaa cid kasta oo soomaali ah horta nabadda in laga shaqeeyo oo dalkan horumarkiisa iyo wanaagiisa laga shaqeeyo inta fidnada wadana fidnada inay joojiso dowladda federaalkana waxaa ugu baaqayaa ciidamada militariga waxaa loo soo diray cadow inay la dagaalamaan looma soo dirin dadka deegaanka iyo dadka masaakiinta iyo dadka beeraha tabcay inay dhibaateeyaan waxaa codsanayaa in dowladda ciidamadaas meesha loo diri dadka ay nabadgeliyaan waxaa la sheegaya dadka in naagihii toban kun laga qaadanaayo oo dharka laga furanaayo oo dahabka laga furanaayo oo la farxumaynaayo dadu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dowladda federaalka la weydiinaa dhibaatadii meesha ka dhacdo laakiin annaga insha allahu waxaad ogaadanaysaa marku mar dhow insha allahu mar dhow waxay noqonaysaa marku caalamka meesha ugu nabadan badan ay noqonaysaa waana la imaana insha allah koonfur galbeeda usoo kaba qaadi doonta insha allah